Magaalada Abuurca ee maamulka Somalilan ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay horumarka ay samaysay degmada iyo sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha xilligan ka jira degmada Abuurca ee xarunta gobolka Togdheer. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan maamulka Somalilan, xubno ka socday maamulka gobolka Togdheer, kan degmada Abuurca iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmadaasi. Maxamuud Cali Saleebaan, Gudoomiyaha Gobolka Togdheer ee maamulka Somalilan, ayaa ka warbixiyay qodobada looga hadlayay kulanka.
Waxaan maanta loo qabsoomay laba shir oo runtii midhadhalkoodana aan rajaynayno inuu wax weyn ka tari doono isku xidhnaanta maamulka, wada shaqaynta dawliga, waayo xukuumaddu waa cala cadwi ilaa ka ugu hooseeya ilaa madaxweynaha ilaa mas-uuliyiintan halkan maraysay ee shanta wasiir. Waxaan ugu mahadnaqayaa in ay wasiiro horena u soo shaqeeyo shaqada waayaara kuley ay marayeen markay yimaadeenna ay la kulmeen bulshadii magaalada intii ay isgaari karayeen oo odayaashii ummadda meel laguma wada kulmin karee oo ay ummadda xogogaal waraysadeen iyo siyaabaha wax loo qaban karaayo iyo waxyaabaha baahiyaadka daruuriga ah ee maanta taagan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasaarada wasiirada kalena waxaan leeyahay markay yimaadaan magaalo dee waa inay inay xukuumaddii yihiin la dareemaa aanu huldheer fadhiisanna ay xarumaha dawladda yimaadaan oo si midnimada dawladnimadu iyo wada shaqayntu waxtar weyn bay leedahay maanta burcaad ka aragtaa aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad labaad waxaanu haddana shirar lala galay mas-uuliyiintii heer gobol iyo heer degmo